بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسك نوح كبلابنيا آية بلوغة آية كواد من سورة المائدة suuratu lmaa'ida madaniyatun suuraddan la yidhaahdo suuratu lmaa'ida waa madaniyo waa qur-aanka madaniga ah qur-aanka madaniga ah waxaa looga jeedaa bacda alhijra qur-aanka soo degay walow markaa nebigu hadduu doonaba maka ha joogee baa looga jeedaa aqwaal badan baa jidhee bacda alhijra wixii qur-aan soo degay madani baa la yidhaahdaa meel kasta uu nebigu joogayba calayhi salaatu wasalaam qabla alhijra wixii soo degayna maki ayaa la yidhaahdaa suuraddaasi waa madani waa suuradda shanaad ee qur-aanka kariimka ah tartiibka musxafka aayaadkeedu waa boqol iyo labaatan aayadood culimmada qaar baa le laba aayadood baa dheer ama aayad baa dheer boqol iyo labaatan aayadood suuraddani waxay ka mid tahay suwarka dheerdheer ee qur-aanka suuraddani qaabkay u hadlayso waa qaabka suwarka madaniga ah ay u soo hadlayeen jaanibka tashriica iyo jidaynta bay si xeel dheer uga hadlaysaa suuraddani siday baqara iyo niso oo kale bay kula mid tahay dhankaas ama suuratul anfaal oo kale waxay ka hadlaysaa caqiidada waxay ka hadlaysaa qisaskii ahlu kitaabka iyo qisooyinkoodii suuraddani qur-aanka qur-aankii u dembeeyey oo soo degay bay ka mid tahay qur-aankii u dembeeyey oo soo degay ayay ka mid tahay suuraddan wax la nasakhay iyo xugun la nasakhay ma ku jiraa mise kuma jiro suuraddan waxaa dhexdeeda ku jira siddeed iyo toban fariido oo aan suwarka kale qur-aanka lagu sheeginin baa ku jira ama siddeed iyo toban xugum oo aan lagu sheegin suwarka kale ee qur-aanka ah suuraddani waxay soo degtay nebigu markuu ka gadoomay calayhi salaatu wasalaam meesha xudaybeye la yidhaahdo ayay soo degtay markii dowlad islaamiya ay shaqaynayso waxay aada ugu baahi badan tahay manhaj rabbaaniyah oo xagga rabbi ka yimid oo dowladdaas ka ilaaliya dowladdaasi inay khaldanto inay kufto inay ma garanaysaa gefto say ku dhismi lahayd say istiqraar iyo bina u heli lahayd suuraddani waxay ka hadlaysaa axkaamta cuquudda iyo caqdiyada dabaa'ixda waxyaalaha la gowracayay sayidkiiyo ugaarsigii ah ixraamkii xaj iyo cumro la xihanayey dumarka kitaabiyaadka iyo ahlu kitaabka guursigooda haddii ridda ay dhacdo dadka ay riddo ay qaarkood ku dhacdo ilaahay baan ka maangalnay axkaamta dahaarada xugunnada sariqada iyo tuugada baqiga iyo kuwa jidgooyooyinka sameeya ama dhulka fasahaadinaya axkaamta khamrada axkaamta maysarka iyo khamaarka iyo turubka kafaaratlyamiinka waxay kaloo ka hadlaysaa ugaar lagu laayo qofkii oo muxrima hadduu laayo ugaartii waxay ka hadlaysaa dardaaran qofku marku dhimanayo dardaaranku samaynayey waxay ka hadlaysaa waxa la yidhahdaa baxiira iyo saa'iba waxay ka hadlaysaa qofkii ka taga shareecada islaamka inuu ku xugm ku xuguntamo inuu ku dhaqmo waxa uu yahay iyo axkaam kaloo tiro badan waxay ka hadlaysaa labadii wiil oo ilmo aadamahaa qisadoodii oo laynoo ku tusaalaynayo jaanibka wanaagsan iyo jaanibka xun qaabiil iyo haabiil markii qaabiil dilay walaalkii haabiil waana jariimadii iyo dembigii ugu horreeyey oo dhulka ka dhaca oo dhiig lagu daadiyo meeshay ka bilaabatay weeye naftiisaa oo qurxisay walaalkiibuu dilay wuu khasaaray suuraddu waxay ka hadlaysaa qolada loogu magacdaray qisatu lmaa'ida maa'idadaas yaa qisadooda asxaabulmaa'ida oo mucjizo looga dhigay nebiyullaahi ciise ciise bnu maryam ee nimankii xawaariyiinta ahaa markii ay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaa aayadna tusiso nebinimadaada tusinaysa si aan kuu rumayno macnaha rumaynta iyadu u xoogaysato annagana noo ahaata ciid markaasaa maa'idadaasaa la keena aayaad badan baa meeshaa markaa ka ratimay oo maa'idadaa la xidhiira suuraddana waaba loogu magac darayba intaa markii la soo dhaafo suuraddan fadligeeda waxaa ka mida la yidhi sida uu warinaya cabdulaahi bni camar bn alcaas radia allaahu canh suuraddaa nebigaa lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam wa huwa raakibun calaa raaxilati isagoo daabadiisii gaadiidkiisii saaran falam tastadic may awoodin an taxmilahu inay hayso yaa inay nebiga oo qur-aankan suuraddani ku degayso ay hayso oo dushiisa saarnaado way awoodi weyda daabadii markaasoo nebigu ka degay xadiidka sanadkiisu waxa weeyaan waa sanad fiican waa saxiix weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim quluu waxaad dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim oo nidaamkaas baa layna barayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo yaa ayuha aladiina aamanuudaas suuraddan ilaa lix iyo toban meelood baa lagu soo celcelinayaa ilaa meesha yaa ayuhannaas suuraddii hore ay ku badnayd yaa ayuha aladiina aamanuuda ilaa lix iyo toban meelood baa lagu soo celcelinaya kuwa iimaanka laga helayo waa nidahaasi waxa weeyaan iyo khidaabkaasi iimaanka layskugu dhawaaqayo waa litakriimi watacdiim weynayn iyo sharfid ayay dadka ahlu iimaanka u tahay war kuwa iimaanka laga helayow ahlu iimaankaayow yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu waxaad oofisaan bilcuquudi caqdiyaasha oofiya caqdi kasta oo insaanka qofka iyo rabbiga u dhaxeeya ama qof iyo qof kalaba u dhaxeeya cuquudaas oofiye cuquuddaa oofiye awfu bilcuquud caqdigaas waa cahdiga la adkeeye weeye awal waxaa la dhihi jiray macnaa xarig markii xarig lagu gunto baa caqdi la dhihi jira laysku xiro hadda waxaa loo soo cariisay shay macaani ah ballamadan aad gelaysaan kuwaa rabbi la gasheen iyo kuwaa dhexdiinna gasheenba war ballamaha oofiye ballan oofin baa la rabaa awfuu bilcuquud cuquudda oofiye cahdiyada oofiye dayib mu'minka kilmaantiisa weeye waa laynooku dhawaaq waxaa ka mid a waxa ilaahay xalaaleeyey iyo wuxuu xarimay waxaasoo dhan waa ballamo weeye waxaa la leeyahay wax kasta oo qur-aanka dhexdiisa la sheegay oo takaaliif iyo axkaam ah baaba cuquud ah oofiya uxillat waxaa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatul ancaami nicmoolayda yaa mayeeraankeeda bahiima waa midda aan hadlin weeye bahiimatul ancaam nicmoolayda waa geela waa looda iyo ariga taas xoolahaas mayeeraanka ah ayaa ilaahay idiin xalaaleeyey waa laydiin xalaaleeyey goormay xalaal idiin tahay dee markaa gowracdaan wey markaa gowracdaan ilaa maa yutlaa calaykum waxa dushiinna lagu akrinaayo mooyaane waxa dushiinna lagu akrinayoo laga soo reebaayo isla suuraddan yaa aynu hadda ku gaarayno isla dersiga oo xurimad markaan gaarna ah taa mooyaane oo waxa waa maxay baktigii baan la ogolayn geeliyaariya loo baktiyey dhiiggii baan la ogolayn dareerayey waxaan la ogolayn laxmulkhinsiirkii iyo waxyaalahaasoo dhan xullat lakum bahiimatulcaam baa laydiin xalaaleeyey ilaa maa yutlaha wixii la akhriyey mooyaane calaykum dushin hayra muxilli saydi ugaarta kuwa xalaalaysanaya kayrkood xaalaad tihiin walxaal antum xurumun muxrimiin aad tihiin idinkoo muxrimiina oo xaj ama cumro xiran yaa idinkoo aan xalaalaysanaynin ugaarta oo saydkaasi saada yasiidu sayda oo mastarkii looga jeedo ugaarsigii ugaarsigii baan laydiin ogolayn hayra muxillisayd ama waxaan laydiin ogolayn masiidkii laftiisii ugaarsigii iyo ugaartii lafteedii baan laydiin ogolayn hayra muxulli shay ugaarsi inaad samaysaan ama ugaartii xaalatin kuwa xalaalaynaya hayrkiis walxaal antum xurumun kuwa hayrkood idinkoo ah macnaha waxay ka dhigan tahay idinkoo aan xalaalaysanaynin ugaartii idinkoo muxrimiin ah waa markaa muxrimka tiin ina allaha ilaahay yaxkumu mid xukmaya weeye xukumaya maa yuriidu wuxuu allaaliya wuxuu doono hayra muxilli sayd walxaal antum xurumun aa muxrimiintiin ina allaha ilaahay yaxkumu mid xukumaya weeye maa yuriidu ilaahay wuxuu doono xukumahayaa khalqigiisa dhexdiisa wax allaale wuxuu doono buu amrayaa wixii xunbuu ka reebayaa ka nahyinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa tuxilluu ha xalaalaysanina oo ha bannaysanina shacaa'ira allaahi ilaahay shacaa'irtiisa macaalimu diinihi diinkiisa calaamadahiisa ha bannaysanina laa tuxilluu ha bannaysanina oo ha xalaalaysanina shacaa'ir allaahi yaa xurumaat illaah ilaahay xurumaadkiisa diintiisa calaamadaheeda xurumaadkeeda ha fududaysanina ha ihaanaysanina ha barnaysanina ha ku xadgudbinina waa maxay wixii laydinka xarimay weeye shacaa'irta ilaahay oo goormaa war markaa xiraamka ay ku jidhaan meelaha in la weyneeyo loogu talagalay waa inaad xurmaysaan ma safaa ma marwa ma dawaafkiiba ma sacyigiiba ma kacbadiiba ma waxyaalaha shacaa'irta ah oo diiniga ah waa inaysanaan yaraysan laa tuxillu shacaa'ir allah intal ka dambaysooo lagu cadfay tan bay soo hosgelayaan min cadfi alkhaas cala alcaam laa tuxillu shacaa'ir allah wala shahra alxaraam bishii xurmada lahayd oo looga jeedo bilaha xurmada leh waxay ka dhigan tahay laa tuxillu ha xalaalaysanina ashahra alxaraama bisha xurmada loo looga jeedo bilaha xurmada leh oo bilaha afartaayoo xurmada leh dagaalka ha bannaysanina walalhadya hadyigiina walaa tuxillu lhadya bay ka dhigan tahay hadyigiina ha bannaysanina hadyigi waa maxay xaramka xoolaha loo diro oo hadyiga ah oo halkaas loo wadoo masaakiinta xaramka loo gowracayo midaasna ha u bambixinina dhibaato ha ugu bambixinina sidii loogu talagalay si aan hayn ha u isticmaalinina walalhadyi waa hadyigii beydka ilaahay loo waday walalqalaa'id qalaa'idiina walaa tuxillu lqalaa'ida bay ka dhiganta qalaa'iddu waa maxay qoor xirkii wey kuushii ama xariggii ama mayraxdii ama kabtii lagu calaamadin jiray xoolaha xaramka u socda oo luqunta loo suri jiray yaa kuushaas ha bannaysanina lafteeda kuushii haddii la diiday qoorta loogu xirayay shaygay qoorta ugu xirnaydna waa min baabi awla waxaa kaloo macno labaada walal qalaa'ida tii loo qoor xiray oo hadyigii laftiisi ah yaa taasna ha u bambixinina oo ha xalaalaysanina xoolahaas lama taaban jirin meel kasta nabad bay ku mari jireen xoolaha iyo dadka wada waxaa la garanayaa calaamadaa mar hadday leeyihiin xaramka ilahay inay u socdaan walalhadya walalqalaa'id walaamiina albayt alxaraam walaa qawman walaa tuxillu qawman qolana ha xalaalaysaninoo ha u bambixinina qowmkaasoo aamiina albayta gurigii alxaraama xurmada lahaa u qasdaya qolo u socota kacbada qoladaasna dhibaato ha ugu soo bambixinina walaa aamiina kuwa u qasdaya weeye albayta guriga alxaraama xurmada leh kuwa u qasdaya hadda waa kuwa gaalo ah gaalada waxay samayn jireen waxay imaan jireen xaramkay imaan jireen xaramka markay yimaadaan xaj bay u imaan jireen hadiyay soo kaxayn jireen ayib waxay samayn jireen shacaa'irtay weynayn jireen xoolaha waa gowrici jireen taa waxaa la yidhi qoladaa halkaa u socota iyagooba gaalo ah dhibaataha ugu bambixinina yabtaquuna xaalay dalbayaan kuwa gaaladaa laftoodu waxay dalbayaan fadlan fadli oo min rabbihim rabbigooda xaggood ka ahaaday iyo waridwaanan raalli ahaansho marka waxaa la leeyahay axkaamtan waa la naskhay intaanoo dhan hadda aan soo marnay kulligood waa la naskhay oo bilihii xurmada lahaa gaaladii waayadii aynu soo marnay waxaa ka daran dhibaatada iyo xaramka ilaahay dadka ay ka hor istaagayaane meeshii lagu arkaba aayatu sayf baa soo degtadoo ha laga saaraaliyal ha lala dagaalamo xaramkii hadday tahay bilihii xurmada lahayd hadday tahay kuwaan u soo socdana waxaa la yidhi qof sanadkan ka bacdi mushriga oo imaan kara xaramka ma jiro bacda caamihim haada sanadkoodan kadan ka bacdi mushrig looma ogola xaramka marka axkaamtan waa la nasr yabtaquuna fadlan min rabbihim waridwaana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa xalaltum markaa xalaalowdaan oo xalaal aa noqotaan waidaa xalaltum markaa xalaalowdeentaan waxay ka dhigan tahay markaa xalaalowdaan oo xiraamka ah ka baxdaan fasdaaduu ugaarsada markaas dee amarku waa amrulibaaxe khasab bay kugu tahay inaad bilaawahaada soo qaadatid iyo fallaartaado haddiiba wax iska ugaarsatid maaha waa amrulibaaxa waxaa idiin bannaan ugaartii laydiin diiday tii xaramka marna lama ogolee ugaartii kaloo la idiin ogolaa markaydnaan muxrimiinta ahayn inaa ugaarsataan fasdaadu ugaarsada waa idiin bannaan tahay wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa yejrimannakum mu'miniinay yuusan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qoom cadaawadiis shana'aanu qowmin qoom cadaawadiis colaadda aa u haysaan cadaawadda aa u haysaan sar mudaafun limafcuulihi qoom cadaawadda aa u haysaan oo maxaa cadaawad ugu haysaan an saduukum liajli an saduukum inay idinka duudeen oo idinka celiyeen darteed can ilmasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh darteed inay idiin diideen cadaawadda aad ugu haysaan yaysan idinku xambaarin an tactaduu inaad xadgudubtaan yaysan idinku xambaarin haddaad doonti tan soo hormarso walaa yejrimannakum yaysan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qoom cadaawaddiis aa u haysaan an tactaduu inaa xadgudubtaan yaysan idinku xambaarin cadaawaddana maxaa ugu haysaan haddaa qiradaan aqridid ansaduukum liajli ansaduukum qoomkaasi idinka inay idinka duudeen oo idinka manciyeen oo idinka celiyeen can ilmasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh inay idinka celiyeen darteed aad cadaawad ugu haysaan buqdigaa iyo nacaybkaas yousan idinku xambaarin inaa xadgudub ku samaysaan dadkaas oo diintayniba xataa waxayna faraysaa inayna xataa qoladaa gaalada ah ayna xadgudub ku samaynin xadgudub marka waxa weeyaan maadaama xudaybiya suuraddii hadda lasoo sheegay soo degtay markii nebigu gadoomo oo loo diiday cumradii calayhi salaatu wasalaam inuu gutaan nebiga iyo saxaabadu baa waxaa sanadkii dambe markii la yimid ama markii makaba la furtay sanadkii sideedaad taa hore sanadkii lixaad bay ahayd markii dambe qolooyinkii xaramka u diiday oo raggii isgaranayo ay u jeedaan inay ku xambaadhaan maanta ka aargoosanno waa nimankii sanadkii dhaweytay ina celiyey taa waxay leeyahay inay idiin diideen xaramka ilaahay darteed ha ugu xadgudbinina ha xad tallaabinina xadgudubku ma ogola islaamku waa muslimiinta looma ogola diinu islaamkuna ma ogola qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi watacaawanuu isku kaalmaysta calal biri samafalka iyo wataqwaa cabsida taa isku kaalmays waxa weeyaan khayraadka falidiisa iyo munkaraadka ka tegiddiisa taa isku kaalmays walaa tacaawanuu ha isku kaalmaysanina calal ismi dembi iyo walcudwaani collaytan taa ha isku kaalmaysinina wattaquu llaha ilaahayna ka yaaba ina allaha ilaahay shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu darnaan badan yahay wey markaas waxaa laynoo soo sheegay ilaa maa yutla calaykum uxillat lakum bahiimatu lancaam baa laydiin xallilay ilaa maa yutla calaykum waxaa laydinku akhrin doono mooyaane toban shay oo laynaku akhrinayo ama koob iyo toban shay baa halkaa markaa ka bilaabanaysa xurrimad calaykum waa tana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi xurrimad waxaa laydinka xarrimay calaykum dushiinna waxaa laydinka xarrimay almaytatu maytadii baa laydinka xarrimay mayta waa maxay wixii iski iskaga dhintay iyadoo aan la gowricin ee baktiga ah taa waa laydinka xarimay waa jermis waa caafimaad daro muminiinta waa laga xarima wadamu dhiiggiina waa laydinka xarima dhiiggaasi waa addamulmasfuux waa dhiigga butaacaya neefka marka la gowraco iyo dhiigga noocaasa weeyaan amaa dhiigga neefka marka xubnihiisa iyo hilibkiisa waxa yaryaroo ku hara oo marka la qalaya iyo ka muuqmuuqda waxa waa iska cafis iyadu dhiigga fadhiya sida beerka iyo dixaalka beeryaraduna iyaguna waa xalaal dhiiggaan la xarimay waa dhiiggaa butaacaya wey marka dhiiggaa butaacaya baa la iska ilaalinaya haa lama cabayo qof lama marmarinayo waxa weeye waa la iska dhaqayaa dhiiggaa weeyaan addamulmasfuux baa la yidhahda dhiiggaasna waa laydinka xarima caafimaad darra iyo dhibaato badan buu leeyahay waxaa kale walaxmu lkhinziiri khinziirka hilibkiisa isagana waa laydinka xarima muuminiinay waa bahalkaas doofaarka ah hilibkiisa hilibka keliya maaha waa isagoo dhan anwaacdiisa iyo ajzaadiisa oo dhan baa laydinka xarima laxmu lkhinziir isagu marka ma kala leh waa la gowracay iyo lama gowricinaya waxaas isagu gowrac wuxu tari maayo haa sina kuma bannaana wey waxyaalaha la leeyaha waa lagu soo dardaraayo hadday daawooyin tahay hadday waxyaalo kaloo laismarmaryo tahay waxyaalaha dadka ganacsiga ku jira qaarkood ay soo warinayaan dee xayrtiisa iyo waxyaalaha leeya waxbaa lagu dardara waa dee laxmulkhinziir iyo ajzaadiisaoo dhan waa la diiday dhibaatooyin badan buuna leeyahay khinziirku dhibaatooyinkaa badan oo uu leeyahay waxa weeyaan dadka isticmaala dabeecadoodaas oo kalea baa lagu arkayaa dhibaatwaxyaalaha isaga qof kasta wuxuu ku nool yahay saamayn bay ku yeelataa dabcigiisa iyo dhaqankiisa iyo noloshiisa khinziirku marka waa wax dhibaato badan weeyaan walaxmulkhinziir baa la yidhahdaa waa khinziirkii weeyaan qofka waxaa ka tegaysa qiirada qiiradaa ka tegaysa waxaa ku dhacaya caafimaad xumo tiro badan xumaanta iyo waxaasoo dhan ka dhiidhin maayo maxaarimtiisa u qiiroon maayo dhibaatooyin badan buu leeyahay walaxmu lkhinziir waa khinziirka hilibkiisi weeyaan taasna waa laydinka xarima iyo ajzaadiisii oo dhan wamaana waa laydinka xarimay uhilla loogu sawdeeyey loogu codeeyey likhayrillaahi ilaahay khayrki bihi isaga wixii ilaahay cidaan ahayn loogu dhawaaqay oo loogu codka kor loogu qaaday yaa ee magaca ilaahay magacaan ahayn lagu gowracay iyana waa laydinka xarimay sana magaciis laate iyo cuze iyo ciddow doonaba ha noqdee magaca ilaahay magacaan ahayn wixii lagu gowracayna waa laydinka xarimay loogu dhawaaqay wlmunkhaniqatu tii margatay ya taasna waa laydinka xarimay tii ceeqsantay neefka ya surka inta maaragtay si uu ceeqsamay ama geed madaxaa la galo ama xarig iyo qool ha ku ceeqsamo ama qofba ha ceejiyo wlmunkhaniqatu ya tii ceeqsantay haddii la ceejiyey hadday iskeed u ceeqsanto waa isku mid ya oo margatay taasna waa laydinka xarimay wlmawquudatuna waa laydinka xarimay tii la ganac gooyey tii la garaacay sidii bur loogu waday ya iyo ul iyo waxaas bay sidaas naftu kaga dhacda ganacgoyntaas dhagax ama ul ama bur waxay doontaa noqoto wlmawquudatu baa la yidhahda wlmutaradiyatu yaa tii hantaroorsatay dilindilootay meel ka soo macnaha shalwatay maya soo macnaha garaabagadoontay yaa buur iyo meel bay ka soo dhacda markaasay saa ugu soo dilindiloonaysa ama say usoo dhacday bayba umaarata waka hadduu hadda gaariga xoolaha wada halkaa ay ka dhacdo oo dee sidaa ku baktidana waa la mide weel dheer wixii ka soo dhaco dhan wey taasna waa laydinka xarim almutaradiya baa la yidhahda taasna waa laydinka xarim meel bay ka bilaandalooto wanadiixatuna waa laydinka xarimo tii la hardiyey neef kalaa hardiyey siduu neefkaa kale u hardinayey oo geesahaya madaxa ula dhacayey bay saa ku dhimatay taasna waa laydinka xarim wamaana waa laydinka xarimay akala ou cunay asabcu dugaagu wax allaale wixii dugaag cunay oo cunyeyba maxaa soo haray dee bahalku qaar buu neefka cunayaae inta soo hadhay war intaanu iiga tegay la dhihi maayee waa laydinka xarima iyadana bahalladii wax cunayey ya wixii ay maaragtay neefkay dileen neefkay dileen wamaa kala sabuc wey intoo dhan waa laydinka xarim qur-aanka meelahaana lagu sheega axkaamtan ilaa maa dakaytum wixii aa gowracdeen mooyaane istinahaasaa laga daba keena ilaa maa dakaytum waxaa gowracdeen oo nolol iyo xayaato mustaqiraah aa ku soo gaadheen oo iyadoo nool inta u timaadeen aa gowracdeen mooyaane taa baa laydiin ogolya ilaada ilaa intee loo celinaya walmunqaniqatu laga soo bilaabo u celi walmunqaniqatu baa laydinka xarima tii munqaniqada ahayd munqaniqadaasi waa neefkii ceeqsamay soo ma ahayn ilaa maa dakaytu waxaa gowracdaan mooyaane oo haddii inta ceejin ku dhacdo neefkii xayaatadiisu caari tahay la gowraco laakiin noloshiisu markaa caari tahay waa laga soo reebo walmawquudatu tii la ganac gooyey waa la bugobugeeye waxbaa lagu dhufta ilaa maa dakaytu waxaa gowracdaan oo nolol inta ugu timaadaan aa gowracdaan mooyaane wlmutaradiyatu iyo wlnadiixatu iyo wamaa kala sabuc saddexdaba ilaa maa dakaytu waxaa gowracdaan mooyaane neefkii bahalka hadduu inta la cararo laga soo dhigo neefkii noolo caadiya la gowraco ilaa maa dakaytu waxaa gowracdaan wey axkaam waaweyn bay suuraddu ka hadlaysaa wamaa dubixa na waa laydinka xarimay wabaa baa laydinka xarimay dubixa la gowracay cala nusubi linnusubi calaa bimacna lam linnusubi asnaamta wixii yaa loo gowracay tii hore maxay ahayd magac aan ilaahay magacaan ahayn baa lagu gowracay haddii hadda magaca ilaahayba lagu gowraco laakiin cid lagu weynaynayo sanam yaa asnaam iyo balaayo lagu weynaynayo isagooba qofku bismillahi allahu akbar laakiin sanam buu ku weynaynayo wamaa dubixa cala nusubi wey waa layska xarima asnaam waaweynoo meelo u qodqotomobay wax u gowrici jireen waa ku weynayn jireen ilaah baan ugu dhowaanaynaabay dhihi jireen muminiinta waa loo diiday waan tastaqsimuu inaad ku qaybtantaanna waa laydin diiday bilazlaami qori dalabyaasha inaad ku qaybtantaan saddex qori oo aan baadad iyo baalal iyo waxba lahayn oo midi ku qoran tahay amaranii rabbi baa ku qoran midna waxay ku qoreen nahaani rabbi ilaahay baa i amray iyo rabbi baa ii diiday midna waa quflun waxba kuma qorna wixii u soo baxa haddii amarani rabbi usoo baxo ninku hadduu safar gelayo ama wax guursanayo ama baaxushari aadayo waxaanu qoryahan buu rabaa inuu safarkiisa xaaladiisa kala soo dhex baxo waxaanu saa u tuurayaa ilaahay baa amray midkay ku qorantaha hadduu soo baxo hawshu waa iskentay buu leeyahy horuu ka safrayaa kan kale haddii uu soo baxana wuxuu leeyahay xaaladu caadi maaha maanta safar ma jiro midka aan waxba ku qornayn hadduu soo baxana waa lagu celinayaa mar labaad qorituurka ilaa labadii wax ku qornaayeen midkood ka soo baxo kuwo kale waxbaa ku qoran minka iyo calayka iyo lii iyo laka iyo waxbaa ku qorqornaan jiray waa isku wada mid wa an tastaqsimu bilazlaami aslaamtaa inaad ku qayb dalabtaanna iyana waa la idinka reebay wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi dalikum kii naas kan u dambeeya haddaan damiirka u celino adamiir yarjic liaqrabi madkuur oo u dambeeyo ah an tastaqsimuu bilazlaami culimmada qaar waxay leeyihin maya muxaramaadkaasoo dhan u celi waxaa la ydinka xarimay oo dhan dalikum kii naas fisqun daaca ka bax weeyaan khuruuj can daacat illaahi weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alyawma maanto aan marayno maalinkee wey waa maalinkii la taagnaa waa maalin carafa bisha dilxija xajka la joogo ya baa sagaal ah xajkaa la taagan yahay waa sanadkii tobnaad nebigu carafuu taagan yahay calayhi salaatu salaam maalintu waa sagaal maalinku waa jumce galab baa la marayaa alyawma maanta baa yayse aladiina kuwii ka quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diinkiin alyawmadaas hadda aan intaa ku sheegaynay yaa waa alyawmada dambe alyawma akmaltu lakum diinukum labadaasuba isku maalin weeye laakiin labadaba alyawmaba alyawma maantaba yayse aladiina kuwii quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diinkiinni bay ka quusteen inaad diinkiina ka noqotaan gaalnimada idinka rajaynayeen ay islahaayeen cid baa soo gaaloobaysa inay dhacdo waa ka quusteen ee falaa takhshawhum iyaga ha ka cabsanina waqshawni aniga iga cabsadaa ilaahay leeyahay alyawma maanta oo inta hadda aan sheegnaya oo maalintaa carafoo sagaalka maalinkuna jumco yahay sagaalkii la taagnaabaa xajkii nebigu waxay ku aadeen maalin jumca calayhi salaatu wasalaam maanta baa ilaahay wuxuu yidhi akmaltu kaamil yeelay lakum idinka diinakum diinkiinni baa idiin dhammaystira darsigii baa idiin dhammaystira wey caddayntii xalaashii xaaraamtii socotay intaas baa la idiin dhammaystiray waa bishaaro bishaaro labaad wa atmamtu waxaan taam yeelay calaykum dushiinna nicmatii nicmadayda ayaan dushiinna ku taam yeelay hanuun iyo tawfiiq waddada u toosan aad ku taagan tihiin nicmadaydiina dushiinaan ku taamyeela waa bishaare labaad waradiitu waxaan raalli noqday lakum idinka alislaama islaamnimaan idinka raalli noqday diina min jihati diin midaana waa bishaaradii saddexaad saddexdaa bishaaro oo waaweyn baa la soo dejiyey islaamnimaan diin ahaan idinkaga raalli noqday wey diinaan iyada ahaynoo alla aqbalayo ma jidho waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh wey laga aqbali maayo diinka islaamiga midaan ahaynoo diinu islaamka ilaahay aqbalayo raalli ka yahay ma jiro waradiitu lakum lislaama diina qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yabtagi waradiitu lakum lislaama diina islaamkaan diin ahaan idinka raalli noqday wey faman idura faman qofkii faman idura qofkii loo dhibgeliyo fii makhmasatin gaajo daran iyo baahi hayra mutajaanifin xaal uu yahay mid iilanaya hayrkiis liimin ilaa imin dembi u iilanaya baahi iyo dhibaato daran qofkay soo wajahdo isagoo aan ismi u iilanayno waxa weeyaan isagu hadduu haysto wax halaala uu isticmaalo baan baktigaan iyo waxaan ahayn oo markaa isagoo taa heli karaa baktigaan iyo waxaan la xalaalayn doono loo daruurada darteed loo ogolaado uu cuno waa mutajaanif liimin buu noqonaya hayra mutajaanifin xaaluya mid iilanaya kayrkii liimin dembi daruuraana ku dhibgelinaysa shay waxyaalihii la xarimaya inuu cuno baahi darteed nafka dhac maxay ka dhiganta markaasoo cunay wey faakala waa cun jawaabtiina faman iduraaw falaa ima calayhim wax dembiga dushiisa ma saarna baktigaa inuu cad ka goostoo cunoo nafta ku celiyo mooyaane wax kale waa waa waay iyo wixii lasoo xarimoo dhan mid ka mida inuu nafta ku celiyo markaa nafta ha ku celiyo naftu waxaa weeyaan iyadu bedel ma leh inteebuu ka qaadanaya intay nafta uu ku ceshanayo ha ka cuno saduramqiga nafkucelis ha ka qaato maye hadduu cabaar markuu socdo haduusan wax kala haysan iyo meel kaleo wax ku cuno oo bakti kale hadhow u baahan doono dee wixiisa ha iska xoogaa taxdo ha iska qaato ha iska cuno ilaa uu ka kaaftoomayo wuxuu kaga badbaado wax xalaala uu helayo fa in allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimu naxariisasho badan kaama ujeedaa daruuraa ku timid oo adaruuratu tubixu lmaxduuraat daruuradu wixii xaaraamta ahaabay bannaysaa markaa xaalad baa ku timid degdega oo aan meel kaloo looga bixi kara lahayn ha iska isticmaalo naf celiska ka qaato qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waxaa la mid ah ayra mutajaanif lismi qofku haddou mid jidgooye samaynaya yahay baaqi uu yahay ama safar macsiyaa mid ku jira hadduu yahay waxaas kuwaasna looma ogola sababtoo ah waa dad macnaha fal dembiyeed wax xun bay ku dhex jiraan darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab